maalmahan ee waxaa jiray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe waxa uu casumaad u sameeyey madaxda maamul goboleedyada dowlad goboleedyada dalka in kismaayo la isugu tago lagu shiro arrintaas maxaa ka odhan lahayd
iyo arrintaas wax badan kale ma socdo waxaanu ogahay in muxuaha mushkilad ka bilaabatay goboleedyo tegay muxuaha imaaraadka oo iyada aan dowladda dhexe ogeyn dowladda federaalka laga laga muxuaha tixgelin oo loo sheegin arrintaas baa marka sababtay kabacdina arrinta waxay soo bedeshay qallaasaha ka dhacay maxaa la yidhahdaa galmudug si marka dowladda iyo goboladu u heshiiyaan baan anigu u haystaa inuu axmed islaan madoobe uu gogashaa u qabtay waxaas waxaas marka waxaan la soconaa inaan dowladda dhexe la socono waxaan dowladda dhexe la socona de waxay noqonaysaa wax laga shakisan yahay sidaa darteed taladeedu waxa weeye in dowladda dhexe lala socodsiiyo oo markaa haddii dowladda dhexe ogolaatana lawada shiro haddii ay galaan weydana wixii talaha kaleeto iyada ay keento in laisla meeldhigo la fiiriyo waa un dib u heshiisiin gobolada iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa gobolada iyo dowladda waana isku khasban yihiin waxa weye dowladdana gobolada waa ku khasban tahay goboladana dowladda waa ku khasban yihiin dalku goboladu ka kooban yahay goboladana dowlad la-aan ma noolaan karaan waa og tahay inta markii dowladda dhexe aysan jirin dhibaatooyinkii badnaada dadka soo gaaray gobolku wuxuu noqonayaa qof madaxa ka go-an buu noqonayaa dowlad la-aan marka in bahashaan intaasaan isku kabaxoohayo toddobiya labaatan sanaan maraynaa hadeer waxaan muxuu ahaa sawaaradi uga arto iyo maarto in laisku qabtana maaha shirkaasna dowladda haddaysan la socon waxaan qabaa in la joojiyo
soo ma habboona in maamul goboleedyada dalka iyagu ay masiirkooda ka taliyaan ay shiraan oo ay isugu yimaadaan haddana waxaa laleeyahay dowladda federaalka soomaaliya faragelin bay ku haysaa maamul goboleedyada ee dalka waxaa jiray galmud hirshabeelle oo xildhibaano la sheegay in xilka ay ka qaadeen madaxweynihii hore madaxweyne cusub ay doonteen haddana arrintii waxaa taagan galmudug iyo xaaf bal dowladda federaalka soomaaliya ayaa faragelin kulul ku anigu anigu ma ogolay faragelin faragelin horta waa faragelinta waxaa la rabaa inay positive tahay wax wanaagsan tahay oo muxuahato budgetkooda la kabo oo mashaariic loo sameeyo oo la wada tashado oo laisku qaraado laakiin gobolku hadduu u dhaqmo sidii dowladii dhexe isaga u yahay haddii markaas waxaa baaba-aya dowladda dhexaa meesha ka baxaysa haddii dowladna u dhaqanto inay ay dowladda gobolada shaqay ku leedahay dhaxaa gobolada shaqay ku leeyihiina waa tashi iyo iskaashigaa ka dhexeeya laakiin waxaa la kala yahay gobol iyo dowladbaa la kala yahay shaqa waa la kala wen yahay moog tahay xuduud baa la kala leeyahay dastuur xuduud buu kala sameynayaa goboladuna inay iska yaacaan oo dowlado ajnabiga lasoo shiraan oo heshiye lasoo saxiixdaanba dastuurka dalku dhisnaabaa talaya markaas
waa yahay gabagaba barnaamijkan ku kaan galmudug dowlaka dhexana anigu waxaan qabaa in muxuu ahayto dib u heshiisiin la galo waxbaa la rabay iyo waxbaa la toosiyey iyo cidbaa lacag la siiyey iyo waxaas oo dhan ma shaqeynayaan dowladnimada soomaaliyadna ma fiicna dowladda dhexe waxay ku gardaran tahayna in la saaro gardaradooda gobolka hadday ka gardaran tahay dowladda dhexe waa in la saara haddii gobol gardaran yahay waa in muxuaha gobolka la saaraa ma garat soomaaliya ku aadan dad soomaaliya isku mid aan nahay maxaa keenaya in idaacadaha iyo layskala hadlo dowlad baa laleeyahay yani waa dowlad aqoon la-aan bay taasi tilmaamaysaa mogtahay ama dowladda dhexaa ka timaada ama gobolkaa ka timaada afaandaray afaandaray tilmaamaysaa iyo iyo sircdiliyiin dowladnimadii la sircdiliyinayo waaya ugu dambeyn dhowaan waxaa jiray dowladda soomaaliya oo dowladda etoobiya u gacan gelisay qalbi dhagax arrintaas aada baa uga hadasheen guddi baa loo saaray xaggee wax marayaan guddigii baan sugaynaa muxuu ahaa waxa inaan riboort baan ka rabnaa barlamaan kusoo eriyaan weli wax wara kama hayno kolley waa shiraanin annagu waxaan ka rabnaa xaqiiqada arrinta intaa ku saabsan iyo arrinta ku saabsan muxuu ahaa o n l f oo muxuu ahay to aanu ka sugayno guddigaas nidaamkii la rabay in la mariyaanula marinay guddigu waxay noo keenaan baan ku camal falaynaa haddii ay sabaabta ilaahay waafajiyaan hadda waa khayr haddii sabaabta waafiqi waayana barlamaanka u taallaayo guddiga bekelaya ama sabo kala qabanayo waa kala qabanayo ma garat